waxaanu ku mid ah ardayda baradaasa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda zamzam qeybtii magaalada baydhabo iyo weliba fursado ku helana harumo caafimaadka ee magaalada baydhabo si oon ku rarsadaan xirfadiyo caafimaadka goobayo ku helan xirfado baraatikada iyo weliba yo iyana xarumo caafimaadka ee sada gaarka langleeye sada arlaadi hosbitaal haaruuntaal aquuna hosbitaal iyo haano kalo badan ankuureen haano ku mid ay gabdho heleen fursado xarumo caafimaadka ee baraatikada iyo way ku hadlena walyaabo yo baradeen iyo qaybo yo hadda ka shaqeeya hayaan
hooyanahan kasii qaaday isbitaalka by regional hospital isbitaal oo m c ka jaamacadda khibrad faylanamay booha kusii qaaday jaamacaddan iyadeedan kama xasantantaas kabadan inay sii qabatay oo baraatika ee mar walba saasninka qabadaas isbitaalka meel kusii faa'iideyno walaa in horey theory ahaan qaadani baraatika halga kulli qaadani iyada may boo baraatika faylan qaadani jaamacadda samsam jaamacado kale mayba kuduhinta xiriirka kula dhexe isbitaalaya ardayda sidoo may boo theory baraatika iswedadan mar walba ansiyaa mar walba gacanta ninkaayo maybwaa shar walba uun qaadana baraadkadii horninkasiyo iyada ninkadadaaleen macalimiinta iyo maamulka jaamacadda isbitaalka nisfaylena ninkasii dhawaay mayba mahamaqey oo ku socda jaamacadda zamzam kuliyaddan baradayn maybata public health hadda qaybta oo maybarooya farmashiida ayaa isbitaalka ishaamta isbitaalka maybo arlaadi si qurux badan in dhawaa iyadan maasmiin jaamacad mayba jaamacadaka kuduwanta baraatika oo joogta inay samayti mayba antan mahad celiyay macalimiinta iyadan kamaasini maadaama oo isbitaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magaaga ey marian isxaaq ali oo ku mid ee ardayda baxda jaamacadda zimzam oo dhikado health science department nursing midwifery semester five jaamacadda marwalba may diyaarsiin tantiha saabta arday active e saa marwalbana diyaarsiin le-e baraatika dithiory lamaadaba anoo kumid arday jaamacadda zimzam oo haddi ka qaadaya interneship isbitaalka ee doctor haaruun iyadan aanin dhawaayo horta maalin kooni geeka maybuwa iyadan shal duguntada maalmood iyad shal dugun had walbada nga fahmi jaamacadda zimzam mar walba diyaarinaya leetintuuna mustaqbalkaana koran qaado awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo leero magaca najma cali ibraahim oo dhikado kuliyadda naarsian midwifery walbadan faa'ida koobay baahaytay xilliga jaamacadda dhikadaan iyo weliba afkaan nigshaga laakiin hadda way boohin dhowgana kaarga qaybta bakrooga naars dhanka kale doctoresa ramle cabdirasaaq oo koolgalaasa isbitaalka doctor haaruun iyo ku warbiiday shaqada fayl ee bulshadan hayta iyo xiriirka ku dhexeeya iyoiyo jaamacadda magacaygu waa doctor ramle cabdirasaaq yuusuf kuna takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda kan howlgalo isbitaalka doctor haaruun specialist hospital waxbarashadeeda waxaa kasoo sameeyey wadanka gudihiisa iyo dibadiisa dalka ruushka oo masterkeyga a kusoo qaatay isbitaalka doctor haruun specialist hospital iyo jaamacadda zamzam university waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan maadaama jaamacadda dhanka caafimaadkan ay soo saarta ardayda wadanka wax u qaban lahaayeen waxay u baahan yihiin inay helaan baractica wanaagsan maadaama isbitaalka doctor haruun specialist hospitalna uu leeyahay yani baahidaas oo ardada xaqabtiri karo qeybihiisa kala duwan ha ahaata qeybta midwifeka oo ardada ay ka yani jaanis ay helayaan ay ku baracticeeyaan sidoo kale qeybta nursingka oo kalkaaliyaasha ardada dhammaan ardadaas oo dhan waxaa siinaa baractica iyo si hadhowta ay bukaanka ula macaamili lahaayeen iyo si hadhowta bulshada u caawin lahaayeen maadaama ay mustaqbalka loo baahan yahay anka dambeyntii agaasimaha guud ee isbitaalka aquuna doctor cabdiqaadir maxmed bilow yaa weybawsu ku hadalay siyo diyaarankeeyin inyo la shaqeeyeen jaamacado magaalada baydhabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa ku mahadsantihiin booqashada wanaagsan aad noo samayseen aa maanta nagu soo booqateen isbitaalka aquuna hosbitaal waa ku faraxsannahay inayna soo booqdaan jaamacad ka mid ah jaamacadaha magaalada baydhabo ku yaala zamzam university taasoo inta badan follow up ku samaysa ardaydeeda qeybta health scienska ama dadka ay barta caafimaadka aqoon ahaan waxaan ka caawinaa inaan siino internalship internalship kaasoo ka saacidaysa jaamacadda iyo isbitaalka inay collaboration ku sameeyaan wax soo saarista bulsho wax taqaano inaan qeybta practiceka ama internalshipka ay siinayso ardayda inaan waxaawaay kor ugu qaadno tababarkun baraatikada eeyo weliba usiiya barnaamij loonku tirgalay in ardayda ku helaan aqoon xirfad iyo khibrad sare leh oo la xiriirta culumta caafimaadka